halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan oo ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay waa labaatanka bisha abril sanadka laba kun labaiyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay olole lagu caawinayo dadka sooman iyo kuwa kale ee danta yar ee ku dhaqan magaaladaasi xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
maanta ilaa soddon qoys ayuu waxa weeyaan uu guddoonsiiyey raashin afura ah hadda ka hor saas oo kale dhowr sano bay arrintaas soo waday ragga isaga la midkaa iyagana waxaanu ku boorinaynaa in arrintaa loo istaago
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qaybtii shanaad ee cuntada la qaato xilliga ramadaanka ee dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanadu ay ku talinayaan iyadoo qaybihii hore aad dhegaysateen inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn kalimaha qasiidooyinka iyo dabcan ciyaarihii intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada sida ay qortay wakaalada wararka e f p kadib ku dhowaad laba bilood oo ay go'doomiyeen magaalada koonfureed ee mariupol ciidanka ruushka waxa ay magaaladaasi u gacangeli karaysaa ciidanka ruushka saacado gudaheed sarkaal ka tirsan ciidamada ruushka ciidamada dalka ukrein anirade ayaa sheegay arbacada maanta iyadoo hase yeeshee labada dhinac ay ku heshiiyeen in la sameeyo marin bini'aadinimo si loo ogolaado dadka rayidka ee ku go'doonsan magaaladaasi inay ka baxsadaan iyadoo dagaaladu ay ka dhacayaan bariga iyo koonfurta dalka ayaa madaxweynaha golaha yurub charles michael waxa uu gaaray magaalada kiev taas oo ah calaamaddii u dambeysay ee xoojinta xiriirka ukrein iyo yurub waxa uu sheegay in uu kala soo hadlayo dadka magaalada kiev oo hadda xarun u ah dimuqraadiyadda dunida u dagaalamaysa inay sii jirto qarax ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalka turkiga arbacada maanta ayaa lagu dilay askari ka tirsan mid ka mid a ilaalada xabsiga tiro kalena waa lagu dhaawacay dhacdadaas ayay mas-uuliyiintu ku tilmaameen inay tahay weerar gagixiso bam lagu farsameeyey guryaha islaamar ahaantaasina laga hago meelaha fog ayaa lagu qarxiyey gobolka busra xilli ay marayeen gaari ay saarnaayeen ku dhowaad soddon qof oo u badnaa ilaalada xabsiga sida ay sheegtay wakaalada wararka ee anadulu nasiib darro mid ka mid ah ilaaladeenna ayaa shahiiday ayuu yidhi guddoomiyaha deegaankaasi yacquub jambolad oo xaqiijiyey geerida afar kale oo ka mid a ilaalada xabsiga ayaa ku dhaawacmay weerarka iyadoo mid ka mid a xaaladiisa ay halis tahay sida uu guddoomiyuhu sheegay weerarkaas ayuu guddoomiyuhu ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso wasiirka arrimaha gudaha suleymaan soyluu oo markaasi lagu waday in goobta ay wada booqdaan wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in la bilaabay baaritaan lagu raadinayo kooxihii faldambiyeedkaasi geystay warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo magaalada laasxanood dhalinyaro ku dhaqan magaaladaasi ayaa bilaabay olole lagu caawinayo dadka danta yar ee ku dhaqan magaaladaasi xilligan adagoo lagu guda jiro bisha barakeysan ramadaan oo dadka sidoo kale dhibaatooyinka ka jira deegaanada soomaaliyeed ee gaar ahaan geeska afrikaba ay ugu sii darsantay abaaro xoogan oo ka jira goboladaasi waxaana wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol uu ka soo diray warbixin arrintan la xiriirta magaaladaasi laascaanood dhallinyarada ayaa waxay ka shaqeeyeen arrimaha bulshada sidii loogu caawin lahaa qaar ka mid a aqoon-yahanada gobolka sool ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xilligan oo kale in bulshada la caawiyo guud ahaan deegaanada soomaalida waxaa ka jirta abaar saamayn ku yeelatay dadka iyo dunyada sidoo kale sixir barar caawimaadda bulshada iyo isku tiirsanaanta iyo in dadka la caawiyo ayaa qayb weyn ka ah sidii wax loo tari lahaa bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay daafaha caalamka joogaan waan salaamaya assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu salaantaa kadib waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhallinyarada caawisa walaalahooda muslimiinta ah annagu waxaanu joognaa gobolka sool magaalada laascaanood maanta soomaali dalka soomaaliya xaalad aad u adag buu ku jiraa roobabkii ayaa aad u raagay sicibarra ayaa ka jira magaalooyinka qaybahood maanta waxaa laga isticmaalaa un lacag dollar ah oo si-aad iyo sahal ku jirta wax kaash ah lagama isticmaalo saa daraaddeed waxaan aad u boorinaynaa in dadka dhallinyarada ahi dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada inay ay u kaalmeeyaan oo ay garab istaagaan walaalahooda tabaalaysan waxaa jira maanta xaalad aad u adag saa daraaddeed dhallinyaro fara badan baa arrintaa u heelan oo u kacay ka mid yahay sheekh ibraahim jaamac aadan waa nin dhallinyaraha aad u firfircoon ka shaqeeya magaalada laascaanood maanta ilaa soddon qoys ayuu waxaweyaan uu guddoonsiiyey raashin afur ah hadda ka hor saasoo kale dhowr sano bay arrintaas soo waday ragga isaga la midkaa iyagana waxaanu ku boorinaynaa in arrintaa loo istaago duruuf adag baa lagu jiraa dadka qaybahood maanta marka aad waraysato xoolama hayaan dalka dibaddiisa wax uga yimaado oo biilaa ma jiro waxa magaalada laga isticmaalayaa ee ugu yari waa dollaro waa bointy two iyo bointy one iyo bointy four dollar soo galaana ma jiro marka waxaynu u baahan nahay in laysku naxariisto oo dadku waxaweyaan iyagoo isku naxariistaan sidoo kale waxaa jira dadkii bakhaarada ku xidhnaa ee raashinka qaadan jiray maanta raashinkii inta ugu yari waa boqol dollar marka aad iyo aad baan arrintaa u dhiirigelinaynaa dhallinyaradu inay u istaagaan si ilaahay subxaana wa tacaala inoogu naxariisto irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa nabigeenu calayh salaatu wasalaam uu leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay qofka wuxuu kaalmaynayaa inta uu walaalkii u kaalmaynayo ilaahay baa idin kaalmaynaya xooggiina idin barakaynaya caqligiina idin barakaynaya maskaxdiina idin barakaynaya idinkuna ku dadaala inaad dadka tabaalaysan ee walaalihiina ee islaamka ah ee duruufaysan aad garab istaagtaan kale sheekh ibraahim muddo dheer ayuu wuxuu soo waday caawinta bulshada mafalkan iyo ka shaqayntiisa ayuu nooga warramay qaababka ay uga shaqeeyaan iyo sida ay bulshada magaalada laascanooda dadka jilicsan ay wax u gaarsiiyaan bismillahi raxmaan raxiim waa u mahad celinaya suxufki cabdikariin olol allah ku barakeeyo cabdikariinow barnaamijkan samafalka ah hadda ilaa lix sanaanu soo wadnay qaybo badan buu ka kooban yahay barnaamij afurin ah oo aan dadka raashin u qaybinno iyo qayb lacag aanu ku bixinno iyo qayb waxa weeyaan baadiyahay dadka meelaha joojooga aan saad ahaan ama taaj ahaan aan ugu diro iyo qaybta ciidsiinta iyo qayb kale oo aan rabadaanta ku tacalliqin oo mar kasta qofkii baahan aan dadka muxsiniinta aan naqaano aan ula hadallo oo waxay awoodaan ay u soo diraan marka waxa weya sanadka hadda ilaa bishu hadda marka ilaa qoysaska hadda aanu afurinay lixdan qoys way gaadhayaan haddaysan ka badnayn hawshan waa wadanaa hadda maanta oo kale soddon qoys baan wax u qaybinay galabta afar qoys baan wax u qaybinaynaa saadaba iyo saakuub qoysas badan baa noo qorshaysan wixii ilaahay naga gaadhsiiyo marka dadka muxsiniinta ah meel kasta aad joogtaan ilaahay ha idin barakeeyo annagana sidii aad hawshan nagu soo dhiibtaan ayaanu u gudbinnaa oo waxa weeye ilaahay markhaati nooga yahay marka allah idin barakeeyo ha laga soo qayb qaato
waxyaabaha ad isticmaashaan oo kale waxaa ka mid ah ololahan aad ka samaysaan baraha bulshada fariimaha dhanka kaalmaynta aad gaadhsiisaan sidee dadku uga soo jawaabaan in dadka lasoo caawiyo oo kale wallaahi dadku social mediahaas ayaanu ku cilaaminaa walows dadku ay sadaqada sirta iska jecel yihiin laakiinse waxaanu isdhahnaaba inay dadka kale arkaan markaa dadku laba qaybood weyan waxna dhaleeceeyo namaago oo dhaha dadka masaakiinta wax siinaysaan maxaad usoo duubaysaan iyo wax ka soo falceliya oo hadda muuqaalkii ugu dambeeyey aan duubo gabadh agoona oo aan afurgeynay waxay dhashay soddonkan qoysa maanta aanu bixinay gabadh dad muuqaalka arkay baa soo bixiyey ilaa toban qoys oo maalmahan soo socda aanu bixinno ama hadda hayna iyo kuwa soo dirayaba muuqaalkan bay arkeen marka muuqaaladu run ahaantii aad bay u saamayn badan yahay maxay sii kordhisay sixir bararka iyo abaaraha jira waxla-aanta xaddi intee la eeg bay gaadhsiisay maadaamaad bulshada war u haysaan dadka danyarta aan iyagu hayntooda aan waxba iyagu gacanta ku haynin wallaahi cabdikariino xaaladu allah ku barakay xaaladu aad bay ninyaha u adag tahay oo qoysaskii iyo heerihii markaan u kuurgallay waxa weye dadka weliba deegaanka u dhashay xoolihii waa ka dhammaadeen lacag doolar baa la isticmaalaya ma haystaan kaashkii waa la diiday heero badan baan arkanay qoysas badan aan dabba shidanba qaar waxa weeyaan aan saddexdii waqti hal waqti ka mid a wax cuna qaar waxa weye maciishadu aad ugu adag tahay marka dadka ha la soo caawiyo insha allah allah idin barakeeyo ilaahay baa wax ka khayr badan idinku bedelaya v owe magaalada laascanood
waa tahay dhegeystayaal cabdikariin aad buu mahadsan yahay qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markan dhinacii iyo qhasiidooyinka aynu jalleecno
Yeah.
socotaa qasiidadaasi nabamaanka halkaas aynu kaga gudubno dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada ku takhasusay cunnada iyo nafaqada ayaa intaa badan marka la gaaro bisha barakaysan ramadaan waxay bulshada la wadaagaan cunooyinka la qaadan karayo bishan barakaysan ramadaan maadaama jadwalka cunto qaadashada uu isbedelo hore waxaan idinkugu soo gudbinay dhegeystayaal dhowr qeybood ilaa iyo afar gaaraya oo ku saabsan taxanaha waraysiga arrintaani ku saabsan oo uu kaga hadlayo aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bareka jaamacadda hoon ee magaalada boorama waxaan arrimahani kala sheekaystay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good waxaan idiin soo gudbinaynaa markan qaybtii shanaad oo ah qaybtii ugu dambeysay taxnaha waraysigani dad badanoo soomali waxay ku casheeyaan bariis iyo baasto maxaay faa'iido leeyihiin bariiska iyo baastadu qofka sooman inuu ku casheeyo ama uu kuwa suxurto haashimow dadka waxaanu kala saari doonaa marka nafaqadii cuntada laga hadlayo dhowr kaatagori baa loo kala saaraa dadkaasi maciyaal yaryaroo soo koraya ahaayoo ka hooseeya soddomeeyaha labaataneeya mise dad waaweyn ahaayoo afartanka wixii ka sarreeya ama hooyo ilmo naas nuujinaysa ama hooyo uur leh ama qof xanuunnada la nool xanuunnada macaanka iyo dhiikarka qof walba wuxuu leeyahy waxa laydhaha r d a luqadda ingiriiska recommended dietary allowance qof walba in looga ogol yahay intaa waxaa sii dheer dadka yaryar tamar bay ka helayaan waa la siinaya dadka soo koraya ee xilliga qaangaadhkiiyo ku jira laakiin dadka waaweyn ee afartameeyaha ku jira waa laga yaraynayaa sababta looga yaraynayana waxay samaynayaan kow dux bay isku bedelaan jirhkoo fatis bay samayn qofku uu naaxayaa waa laga ilaaliyaa taa waxaa kaloo sameeyaan wax la yidhaahdo heerka sonkortae jidhka because they are revined iyaga aad baa loo sifeeye sifeeye kor bay u qaadayaan waxay keenaan maadada obesityga laydhaay keenaanoo dadku ay ku naaxaan dadku hadday waawen yihinoo macaan iyo dhiikar ka baqayaanna guluukoosta heerka tamarka jidhka ayay kor u qaadayaan macaankiina kor bay u qaadaan markaa dadku hadday fodhiyaska dhaafaan afartameeyaha waa layska yaraynayaa haddii aan ku weydiiyo sharaabyada caanaha oo kale iyo khudrawaadka sharaabka laga sameeyo hilibka maraqa maxaa laga helayaa ee faa'iida ee dadka sooman ay faa'iida u leeyihin horta caano xilliga doontame waa la isticmaalaya qof yar iyo qof weyn waa la isticmaalaya caano ramadaanta oo because iyada dee fitaminadii iyo macdanihii baba ku badanba laakiin laba qof baan ka reebi doonaa qof macaan leh ama dhiikar leh ama beer subag leh caanaha wuxuu isticmaalaya laydhaha low faatiska duxdu ku yar tahay ayuu kaasi isticmaalaya laakiin dhammaan waa la wada isticmaalaya khudrawaadka waa inagii soo sheegno ama sharaab ha laga dhigo ama iyagoo qaydhin ha la cuno khudrawaadka dhammaantood waa la wada cunayaa hilibka labaanu kala saari doonaa waxaa laydhaha red meat iyo white meat red meatka waa hilibka casoo xoolaheennu ka yimaadaa garow wuxuu ka yimaadaa sida geela iyo lo'da iyo adhiga hilibkaasi nuuca jiirhka liin miidka ayaa la isticmaalayaa maraqa lama isticmaalayo waa la iska daynayaa dadka yaryar iyo ciyaalka iyo dumarka uurkaliya waa la siinaya laakiin dadka waaweyn waa laga daynaya sida ay ku teliyaan dadka faatiska iyo duxda marka la yaraynayo hilibka waxay noo soo hadhay halkanuu igu qornay baalka layidhahdo kalluunka iyo digaaga white meat baa la ydhahdaa maadooyin badan baa ku badan iyaga waa la badsanayaa kalluunka laakiin nuucyo aan la badsan baa jira nuuc laydhaahdo nuuca saalmoon laydha waa la badsadaa markaa kalluunka soomaali mataqaana saalmoon baa jira saaradiin baa jira og baa jira oo uu fara badan yahay nuuc baa laydhaha maadada meerkuriga ku badan nuucaa maadada meerkuriga ku badan badaha soomaalidu ku badan yahay mental damage buu keenaa ciyaalka shan sano ka yar wiiggii laba cishaa la siiyaa dadka waaweynna waa laga yareeyaa sidaa daraaddeed innaga kuwaalati kantural maadaama aanu lahayn ma kala garanayno laakiin kalluunka sidiisa guud waa la badsadaa dhibaatana maleh waana fiican yahay wuxuuna ku jiraa white meidka maxamed faarax kibaar macallin wax ka dhiga jaamacadda hoon international ee magaalada boorame ee gobolka awdal oo aannu ka waraysanaynay cuntooyinka ay u baahan yihiin dadka sooman wakhtigan bisha rabadaan iyo kuwa faa'iidada leh ee loo baahan yahay inay dadkaasi isticmaalaan xilliyada afurka cashada iyo suxuurta kuwaasoo faa'iido u leh qof kasta oo sooman amase soomaya bisha rabadaan si uu isticmaalo cuntooyinkan kala duwan nooga warramay aqoon-yahankan maxamed faarax kibaar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good v o a boorama
ha moogaanin dhegayste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efamyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobada iyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta dhegeystayaal markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee horyaalka waddanka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa caawa mar kale la isugu soo noqonaya laakiin habeenkii xalay ahaa ayaa kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta liverpool iyo manchester united waxaa afka ciidda loo daray kooxda kubadda cagta ee manchester united haddii kooxdu magac weyn ay ku lahayd mar horyaalka waddanka ingiriiska islamarkaana koox kasta oo ka hor timaada iyadoo madaxa laadlaadinaysa ay fooda isdari jireen haatan arrinku sidaasi ma aha manchester united waxay ka mid tahay kooxaha ugu tabarta daran horyaalka waddanka ingiriiska weliba markaay timaado ka hortagga kooxaha waaweyn laakiin weli taageerayaasheedu waxay rumaysan yihiin manchester inay awood badan tahay waxaase taas mar kale u xaqiijiyey taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo gebi ahaanba manchester united lafteeda kooxda kubadda cagta ee liverpool oo ku durdurisay waxaana lagu qabtay manchester united afar gool iyo waxba ciyaaryahan maxamed saalax oo kulamadii ugu dambeeyey kooxdiisa aan wax goola u dhalin ayaana habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee manchester united laba gool ka dhaliyey waxayna labada kooxood u kala muuqdeen koox awood badan iyo mid haatan aad moodaba in gabalkeedii uu sii dhacayo arrintaasi waxay aada uga caraysiisay ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta ee manchester united guulaha u keeni jiray ciyaaryahan roy ken oo ahaa kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta ee manchester united haatanna ciyaaraha ka falanqeeya telefishinada waddanka ingiriiska oo aada uga caraysan guuldarrada manchester soo gaartay ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu yidhi manchestertan idin muuqanaysa ma ahan tii aan u ciyaari jiray uu dabcan uu uga dan lahaa ciyaartoyda haatan kooxda u jooga inay yihiin kuwo aan qiimaha kooxda fahamsanayn magacana sidii u difaaci jiray oo kale aan u difaacin si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee manchester united oo rajo weyn ka qabtay hanashada kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska ayay rajadaasi haatan u muuqataa mid gebi kasii laalaada liverpool ayaa guushan ay ka gaartay hagagideeda anfield kagana adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa ay maalin kale siinaysaa hogaanka horyaalka waddanka ingiriiska caawa ayaa kooxda kubadda cagta ay horyaanka ku loolamayaan ee manchester city waxa ay kulan xiiso badan iyo nagagideeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee brighton hof albion kooxda kubadda cagta ee manchester city si ay horyaalka u hanato islamarkaasina hogaankeedii mar kale usoo ceshato kulanka caawa waxay u baahan tahay inay dhagta dhiiga u darto kooxda kubadda cagta ee brighton half albion newcastle united gagideeda waxay kusoo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee crystal palace everton lester city ayay ciyaar adag garoonkeeda kula ciyaari doonta halka kulan xiise badanna uu dhex mari doono kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo arsenal garoonka stanford bridge ayayna labadan kooxood mar kale fooda isku darayaan haatanna suuqa kaliibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisbaa xidiga ay ku dhaarato ee harry kane ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay in xilli ciyaareedka markuu dhammaado isaga tegi doono kooxda kubadda cagta ee tottenham meelaha looga gacan haadinayo waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester united oo la filayo inay soo xeelgeliso macalinka kooxda aikise danhaag waxaana ciyaaryahankan oo xilli ciyaareedkii dhammaaday ay ku guuldaraysatay kooxda manchester city inay kasoo faramaroojiso tottenham ay wararka qaar sheegayaan kooxda tottenham inay ku fara adaygi doonto islamarkaana ay ku adkayn doonto kooxda manchester united in xiddigan ay ka soo wado magaalada london si kastoo ay taaba ciyaaryahan harry kane ayaa dad badan rumaysan yihiin in xilli ciyaareedkan markuu dhammaado isaga tegi doono kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba waa hagaaga dhegeystayaal guud ahaanna xubinteena ciyaarahinta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal mascade markana dhinacii khasiidooyinka ayaan mar kale jallaacaynaa ee kusoo dhawaada khasiidadani fanaanka shimaal axmed shimaale iyo ku luuqeynaya qhasiidadaasi waxayna gabagaba u ahayd idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo intaan hawada ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa nabadgelyo